بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن الذين يأكلون الربا أو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلى آخر الآيات أيها الإخوة الله سبحaanه وتaعaaلى marka aan rumaynay oo kitaabkiisa aan rumaynay oo rasuulkiisa aan rumaynay sal اه عليه وسلم sharcigii uu rasuulka la yimidna aan rumaynay ayaa taa macnaheedu wuxuu yahay inaan u hoggaansanno wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kitaabkiisa inugu amray iyo inaynu ka fogaanno wax kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala uu inaga reebay maxaa yeele wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ina faray khayr iyo maslaxa ku jirta danbaa ku jirta wixii ilaahay inaga reebayna subxaana wa tacaala maslaxa iyo dani kuma jirto inaad markaa fahamtana waa dhici kartaa inaada fahminna waa dhici karta laakiin si duduuban wixii ilaahay reebay waxa loo reebay buu qabaa wixii ilaahay uu baneeyey ama uu inoo fasaxayna maslaxada ku jirta darteed baa laynoogu fasaxay shareecadan marka ilaahay inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala waa shareeco kaamil ah waa shareeco dhammaystiran waa shareeco nolosha qeybaheeda kala gedisan oo dhan nidaam iyo qaanuun u dejinaysa in la raacana loo baahan yahay ma aha sida dadka qaarkooda ay u sawirayaan shareecadii nebi maxameduu la yimi sal lla alay wasalam ma aha keliya wax uun shacaa'ir wakhtiyada qaarkood lala yimaado nolosha inteeda kalena aan xidhiir la lahayn ma aha duquus sida adyaanta kale qaarkood oo kaleeto duquus oo tacabudi ah oo aan nolosha mayaadiinteedii saameyn ku lahayn ma ah balse waa mabda' dhammaystiran oo nolosha qeybaheedii kala gedisnaa oo dhan maamulaya wey allana subxaana wa tacaala inaynu sidaa u qaadanno ayuu ina amray oo wuxuu kitaabkiisa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa walaa tatabicuu khutuwaati shayطaan war dadka ilaahay iyo aakhara rumeeyeyow dadka xaqa rumaysanow wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala soo gala islaamnimada gala hoggaansanka gala idinka oo idil oo aan kala hadhin idkhuluu fi silmi kaafa waa dhammaan walaa tatabicuu khutuwaati shayطaan shayطaanka tilaabooyinkiisana ha raacina maxaa laga wadaa islaamka gala idinkoo idil waxaa laga wadaa ruuxii dhammaantii inuu ilaahay u hogaansamo subxana wa tacaala qalbigiisu inaa ilaahay u hogaamiya subxaana wa tacaala xubnihiisu inay ilaahay u hogaansamaan subxaana wa tacaala dhaqaalihiisu inuu ilaahay u hogaansamo qoyskiisa iyo noloshiisa bulshadu inay ilaahay sharcigiisa u hogaansanto siyaasad hadduu gelayo siyaasadiisa inay shareecadu kontaroosho shareecada u hogaansanto wahaakadaa udkhuluu fi silmi kaafa si wada jira idinkuma waxba reebanin idinka waxba banaanka ku reebanin islaamka wadagala bu rabbilahi subxana wa tacaala maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay inaad tidhaahdo anigu qeybtana waa ka qaadanaya qeybtana ima khusayso midaasi waa gaalnimo wey waana midda ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay afa tu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuruuna bibacd war kitaabka qaarna ma rumaynaysaan qaarna ma beeninaysaan oo ma diidaysaan kitaabka ilaahay baa soo wada dejiyey xagga ilaahay buu ka wada yimid qeybihiisa kala disan axkaamtiisa kala gedisan shuruucdiisa kala duwan dhammaan ilahay bay ka wada timi subxana wa tacaala limaada aada qaarna u qaadanaysaan qaarna aada u diidaysaan allah subxaana wa tacala wuxuu uhi famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اddunya wa yowma alqiyaamati yuraduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu bigaafilin cama tacmaluun dadka sidaa yeelaya kitaabka ilaahay qaarna qaadanaya qaarna beeninaya ka tegaya allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala abaalgudkooda iyo abaalkoodu waa in adduunkana lagu duleeyo aakharana cadaab weyn oo xanuun badan la geliyo wey macna adduunkana waa inay ku duloobaan oo yacni wax way ilaahay subxana wa tacaala ciqaabo aakharana waa inuu ilaahay cadaabo subxaana wa tacaala marka ciqaab adduunyo dullinimo adduunyo iyo cadaab aakhare ayaa dadka ilaahay diintiisa qaarna qaadanaya qaarna ka tegaya maalan dadka qaarkood waxaad arkeysa waxay kuleeyihiin yani wax weeyaan maxaa dhaqaalahanaga iyo qaabkaan u shaqaysanayna iyo waxaan cunayna iyo waxaan cabayna iyo maxaa diinta soo farageliyey maxaa diinta ka khusay qaar waxay kuleeyihiin dowladda iyo siyaasadda iyo maamulkeeda iyo maxaa diinta ka khuseeya diinta masaajidka hala geeyo masaajidka meelahaasay diintu leedahay waa calaaqatun bayna alcabdi wa rabbihi waa xidhiidh adoonka iyo wuxuu caabudaya ka dhexeeya laakiin waxa weye faragelin kumale nolosha qaybaheeda kala gedisa waa masale waa waa hadal kufri awa waa hadal gaalnimo a wey diinta ilaahi subxaana wa tacala marka alla soo dejiyey ma aha diin ogol in nolosha lala qeybsado ma ogola ma ogola ruuxa rumaysanee raacsan diinta iyada uma ay ogola inuu ka dhaxeeyo iyada iyo mabaadi kale iyo afkaar kale ama uu yidhahdo maalan dhaqaalahayga aniga waxaan ahay maalan yani hanti goosad ama waxaan ahay hanti wadaag ama waxaan ahay maalan oon qaadanaya sidii aniga ila quman yacni waxa weye maxaa dhaqaalahanaga iyo diinta kala galay siyaasadanaga iyo diinta maxaa kala galay qoysaskanaga iyo diinta maxaa kala galay waa masale kufriya weye waxaa loo baahan yaha marka alla subxana wa tacala siduu leeyahy soo wada gala diintan idiin soo dejiyey idinkoon waxba banaanka gadaal ku reebanin dhammaantiin soo gala qaybaha marka diintu ka hadashay loona baahan yahay inaan u hogaansanno waxaa ka mida dhaqaalaheenna qasadku kaasuu aha inaynu u hogaansanno leanna nolosheenna o dhan baa la rabaa inaan hogaansanno oo allihii ina abuurtay subxaana wa tacaala amarkiisa aynu yani nolosheenna o dhan ku salayno maalan marka aan salaada tukanayno salaada marka la galo bilowga ugu horeeya waxaa dadka intooda badan ay akhrinayaan mashruucna ah wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaat yacni waxa weeyaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka ku leeyahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow noloshayda geerideyda gowracayga dhimashadayda intaba ilaahay baa iska leh ma intaasaa lagu ekeeyey maya laa shariika lahu cidina lama wadaagto wax la wadaagana ma jiro maxaad ka wadaa marka noloshayda ilaahay baa iska leh noloshayda ilaahay baa iskale macnaha waxa weeye ilaahay baa ii abuurtay isagaana ii talinaya cid kaloon ka ogolahay inay noloshayda tala ku yeelatana ma jirto noloshaydao dhan dhammaanteed qaybaheeda kala gedisan ilaahay baa u taliya subxana wa tacala limaada lianna siduu ilahay qur-aanku sheegay subxaana wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalamru makhluuqan yaa abuurtay ilaahay baa abuurtay subxana wa tacaala cid ku haysata miyaa jirta makhluuqan abuuristiisa maya cidina kuma haysato marba hadduu abuurista isagu leeyahay ama makhluuqan uu samaystay inuu u taliyana isagaa iska leh ciddii abuuratay baa amar ku leh wax u jidaynaysa wax ka xaaraamaynaysa wax u xalaalaynaysa isaga ayaa xaq u leh maadaama isaga uu abuurtay ciddii aan abuuranin makhluuqan inay shuruuc u dejisato oo nidaam u dejisato oo amar iyo nahyi siiso xaqba uma lahaba mayna abuuranin mana ayna samaysanin mana keensanin ma yagaa dhistay samaawaadkan dhulkan ma yagaa gogladay buurahan ma yagaa taagay badahan ma yagaa fidiyey ma yagaa sameeyey makhluuqan bini aadamkan ma yagaa abuuray ilaahay keligii baa abuurtay maadaama isaga keligii u abuurtay inuu amro oo u taliyo oo wax u xalaaleeyo wuxuu rabana ka xaaraamayo ilahay baa iskale subxana wa tacaala gardaray ku tahay marka kuwa faragelinaya ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa oo talooyin iyo qorshooyin iyo nidaam iyo xeerjacab iyo shuruuc u dejisanaya ayagoon abuuranin waa khaldan yihin leanna waa laba qadiyadood oo mutalaazimaan oo isku dhegan wey man lahu lkhalqu lahu lmru waman laysa lahu alkhalqu laysa lahu lamr ilaahay baa marka makhluuqan abuurtay isagaana amar iyo tale inugu leh isaga alla subxana wa tacala amar ina siinaya amarka rabbi uuna siinayo qaybaha uu amarka inaga siinayo nidaamka inoo dejinayo waxaa ka mid ay laazim ay tahay inaan ku ateecno oon ku yeelo dhaqaalaheen oo macnuhu uu yahay wixii aada cunaysay iyo wixii aada cabbaysay iyo wixii aada labisanaysay iyo hoygaaga iyo gaadiidkaaga xaggee baad ka kasbanaysaa seebayse kugu soo gelayaan xaggee bayse aada ku bixinaysaayoo qaabkee baad u isticmaalaysaa waa inaad raacdo shuruucdii ilaahay uu dejiyey subxaana wa tacaala ee uu kuugu ogolaaday qaabkaa u shaqayso sidaa iyo sidaa wax u kasbo waxaa iyo waxaana iska ilaaliyo iska daa laguma ogole dhib baa kugu jirto oo danahaagu kuma jiraan maslaxa kuguma jirto sidaa markii ilaahay subxaana wa tacaala ina yidhi inaynu yeelno waa laga maarmaan maxaa yeeley haddaynu salaadii ogolaannay oo tawxiidkii ogolaannay oo aynu ogolaannay inaynu sharcigiisa isku guursanno oo aan ogolaannay inaan sharcigiisa ku kala tagno oon isku furno oo aan ogolaannay inaan sharcigiisa meelo badan u hoggaansanno limaada aan u diidaynaa marka inaan dhaqaalihii u hoggaansanno yacni waxa weye shareecadu waa kutla waaxida waa qeyb iswadatoon qaybsamayni wey qeybtaas marka in la wada qaato ayay u baahan tahay dhaqaalaha marka waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala shuruuc buu u dejiyey isagaana xalaalaynta iyo xaaraamaynta xaq u leh isagaana ilaahay inoo jeedaya subxaana wa tacaala waxaana qaata oo isticmaala waxaana iska daaya oo haw dhowaanina bu alla yidhini subxana wa tacaala qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala meelo badan buu arrintaa ku baraarujinaya maalan mu'miniinta ilaahay subxaana wa tacala wuu la hadlay wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum war dadka ilaahay aakhira rumeeyeyow waxyaalaha aan idinku irsaaqnay kuwooda xalaasha cuna xaaraamtana ka fogaada rusushana ilaahay amarkaa laftiisuu siiyey yaa ayuha arusulu kuluu min aطayibaati wacmaluu saalixan rusushii aan dirsadayow waxaad cuntaan xalaasha cuna xalaasha keliya cuna xaaraamta ka fogaada ilaahay waxaa fadligiisaa subxaana wa tacaala waxyaalaha dhulka korkiisa yaallee la intifaacsado intooda badan xalaal baynoo yihiin cuquudda iyo heshiisyada aan wax isku dhaafsanayno intooda badan sax wey waxa xaaraamtaaba waa wax yaroo fara ku tirisa wey wax ilaahay inoo diiday waa wax yar saas daraaddeed ba alla subxana wa tacala qur-aanka wuxuu yihi wasahara lakum maa fi اsamaawaati wamaa fi اlardi jamiica minhu wax alla waxa dhulka dhexdiisa yaalla iyo waxa samada yaalla idinkaa laydiin sahlay oo laydiin sakhiro laydiin leyliyey ka faa'iidaysta ilaahay subxaana wa tacaala saas daraaddeed xalaasha iyo xaaraamta marka la yidhaahdo xalaasha aada u badan xaaraamta waaba wax yaroo fara ku tirisa wa xalaashuse wax la koobi kara ma aha saas daraaddeed ba qur-aanku markuu ka warramayo xaaraamta ka warramayo wax kooban baa la sheegaya inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha yani waxa way qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziini waa wax yar wax faraha lagu tirin kara way xaaraamtuba xalaashuna waa bad waay wax lasoo koobi kara maaha waxaa loo baahanya marka in ilaahay subxaana wa tacaala xalaashaa faraha badan uu siiyey inaan ku kaaftoonno xaaraamtana aan ka fogaano iyadoo iska yar haddana waan ka maarannaa waanan ka kaaftoonnaa xalaashaana inagu filan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamay ruuxu haddii uu iska ilaalin waayo xaaraamta cunideeda labisashadeeda yacni tabcashadeeda kasbashadeeda hadduu xaaraamta iska ilaalin waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ciqaabaa in saalixaadkiisa iyo acmaashiisa iyo wuxuu la imaanaya baryadiisa aan laga aqbalin waana ciqaab weyn waxaa ka sugan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka abu hurayra fii saxiixi muslim wuxuu nebigu sheegay sal lla alay wasalam nin socoto ah oo safar ah safartii iyo socotadiina socotonimadiina way ka muuqataayoo ninka basaas badan baa ka muuqata diif badan baa ka muuqata bus iyo boorh fara badan baa ka muuqda waa ruux aada u lugeeyey waa aada u socdaalay markaasuu ilaahay gacmaha u taagayaa subxana wa tacaala isagoo xaaladdaa ku jiro sidaa u rafaadsan buu ilaahay gacmaha u taaganaya wuxuu le yaa rab rabbiyow rabbiyow rabbiyow buu leey wuxuu nebigu yuhi sal lla alay wasalam wuxuu cuno waa xaaraam wuxuu cabana waa xaaraam wuxuu labistana waa xaaraam wixii lagu koriyey ee uu ku korayna waa xaaraam sidee baa looga yeelayaa yaa rabbi yaa rabbida see wax looga aqbalayaa buu nebigu yuhi salawatu rabbi wasalam aleh macnaheedu waxa weye way fog tahay in wax laga aqbalo u fiirso afar arrimoodoo ninkaasi wuxuu isu geeyey afartaba mid walba uu keeni karo in baryadiisa la aqbalo waa marka koobaade waa ruux socoto waa musaafir musaafirkana nebigu wuxu uhi sal ly wasalam saddexda wuxuu ka mid yahay baryadooda aan la soo celinin oo ilahay horey ka aqbalo subxana wa tacala ruuxu markuu musaafir yahay baryadiisa waa la aqbalaa kani waa musaafir musaafirnimada wuxuu ku darsaday dhib iyo rafaad baa ka muuqda addoonkana markuu dhib iyo rafaad ka muuqdo ilaahay baryadiisa ma soo celiyo ruba ashcaa akbara low aqsama cala allahi laabarahu buu nabigu yuhi sal lay aslam waxaa badan addoon basaasan oo rafaadsan oo bus badani ka muuqato oo ilaahay subxaana wa tacaala hadduu gacanta u taagto ma ilaahay saasuu yeeli uu ku dhaarto ilaahay uu u fulinayo subxaana wa tacaala marka rafaadka addoonka ka muuqdaay iyo diifta ka muuqataay iyadana waa sabab labaad oo keeni karta in baryadiisa la aqbalo sababta saddexaadee uu sameeyey uu ku daray waxa weeye addoonku gacmuhu taagtay addoonkuna markuu ilaahay baryayo hadduu gacmaha taagto nebiga waxaa ka sugan sal ly wasalam inuu yidhi allah subxaana wa tacaala waa xishood badan yahay addoonkiisu markuu gacanta u taagtana wuu ka xishoodaa inuu gacmihii oo maran ku soo celiyo gacmihiina waa taagtay saddex sooma wuxuu ku afreeyey ilaahay magacyadiisuu ku baryayoo wuxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi ilaahay magacyadiisuu ku baryaya ilaahayna magacyadiisa ruuxii ku baryaya ilahay waa ka aqbala subxana wa tacala afartaas sababood oo mid walba ducada lagu aqbalo intuu isku daray baa haddana nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam waxba laga aqbali maayo waa cajiib see waxu jiraan maxaa diiday in wax la aqbalo waxaa diiday wuxuu cuno ayaa xaaraam ah wuxuu cabo ayaa xaaraam ah wuxuu labisan yahaybaa xaaraam ah guriguu degan yahaybaa xaaraam ah yacni gaadiidku wataa xaaraam ah isagiioo dhan baaba xaaraam ku koray xaaraamna quutawa marba hadduu xaaraam uu yahay yacni waxa weeye baryadiisa iyo gacantaaggiisa iyo waa basaasan yahay iyo safar buu galay iyo warkaasoo dhan waxa weeye waa yacni wax kasoo qaad ma leh ilaahay subxaana wa tacala waxba ku yeeli maayo waxay u baahan tahay marka walaalayaal ruuxu hadduu doonayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu yani diintiisa u hagaajiyo aakharadiisa u hagaajiyo cibaadaadkiisa aqbalo aakharadiisa macnaha wax weeyaan daacadiisa uu ka aqbalo iyo baryada inuu xalaal miirtaa loo baahan yahay xalaasha inuu raadiyo oo uu xaaraamta ka fogaado xalaasha guud ahaan kasabkiisu inuu noqdo kasab xalaal ah oo uu ka fiirsado waxa uu cunayo waxa uu tabcanayo waxa uu dhiganayo waxa uu cabayo inuu ka fiirsado maxaa yeelay nebiga sida ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh shay kasta oo jidhkaaga gala oo xaaraam ah oo jidhkaaga wax ku biiriya ama hilib buu ku biiriyey ama baruur buu kugu biiriyey ama dhiig buu kugu biiriyey ama wuxuun unbuu jidhka kuyani ku siyaadiyey nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam naar ayaa lagaga goynayaa buu nebigu yihi salawatu rabbi waslamu calayh kullu laxmin nabata bilxaraami faannaaru wlaa bihi buu nebigu yuri sal alay wasalam naar unbaa goyn doonta waxay u baahan tahay marka in aada looga taxadaro khaasatan maanta oo kale oo runtii waxa weeyaan ay yani bulshooyinkan iyo wadamadan iyo ay noqotay ruuxii yidhahda xalaal baan raadinayaaba inuu noloshiisuba qiilqiil gasho marar fara badan waa nooc imtixaana wey nebigeennaana sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay imaan doonto aakhiru zamaanka xilli ay xalaashu cidhiidhi geli doonto xaaraamtuna ay meel walba ay ooli doonto oo nebigu wuxu uhi sal ly wasalam waxaa imaan doona waqti ay rimadu faafi doonto waxaa imaan doona xilli ruuxu waxa uu cunayo uusan u aabayeerinba meeluu ka soo gelay a min xalaalin am min xaraam waxaan ku cuninba waa la cunaa qaacidadaasaa macnaha laga intilaaqaya waxaan ku cuninba waa la cunaa laakiin ma xalaalba ma xaaraamba wakti aan la kala saari doonin ayaa imaan doonta buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka in xaaraamta gudahaan layska ilaaliyo khaasatan xaaraamtu way sii kala daran tahay waxyaalaha ugu daran waxaa ka mid a ribada wixii ribo kugu soo galaay waa dab iyo naar aada shaqaysanaysa wey adaa isgubaya adaa isgubaya sababtuna waxa weeye allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay dadka ribada cuna inuu la dagaalamayo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum war dadka ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysano alla ka baqa subxana wa tacala ilahay iska jira oo ribada hadhay iska daaya wixii heshiisee horay u dhacay intayna shareecadu soo degin ee cuquuddii iyo heshiisyadii ribada ahaa wixii aydan kala qaadaninoo ribadii ka laaban daaya faraha ka qaada wixii raasamaalkiina ah un dadka ka qaata siyaadadiina ka taga siyaadadii dhaafa haddaad yeeli weydaan oo ribada dayn weydaan waxaad ku tala gashaan ilaahay dagaalkiisa subxana wa tacaala allah iyo rasuulkiisa dagaalkooda ku talagala oo ilaahay hadduu kula dagaalamo subxaana wa tacaala maxaabaa kuwa hadhayaba rabbigaa hadduu dagaal kula galo miyaad isdifaaci kartaa amaan ilaahay iska difaaci karnaa subxana wa tacaala amaan iska celin karnaa amaan u babac dhigi karnaa ilaahay dagaalkiisa subxana wa tacaala maya awood uma lihin sidaas daraaddeed sabab ha ugu noqon ha isugu noqonin ilahay kula dagaalamo subxana wa tacala ilaahay dagaalkiisa garan maysid meeshuu kaasoo geli doono meelo khataroona adigu malayninin baa lagaaga imaanaya waxaa dhici karaysa meelaadan filaynin adigu dagaalku kaasoo galo oo lagagala dagaalamo waxaa dhici karta diinta in lagaala dagaalamo oo ribo aada cuntay sabab ay u noqoto in diintaadii oo dhan eber noqoto waana khasaaraha ugu weyn iyo dhibka ugu weyna ku gaari kara waxa weyaan inaad diintaada khasaarto wey waxaa dhici karta in caruurtii lagaa galo oo khasaaro halkaa ka yimaado dagaalku halkaaba kaasoo galaba waxaa dhici karta caafimaadkii waxaa dhici karta mustaqbalkii iyo khaatimadii waxaa dhici karta aakharadii dagaalku siyaabo badan buu u imaan karaya sidaas daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala yuusan kula dagaalamin ee iska ilaali ribo meelay ku timaadaba inaad iska jirtaa la doonaya qur-aanka iyo sunnada dhowr meelood ama dhowr arrimoodoo aada u xadidan bay ka mid tahay oo ilaahay uu ku sheegay ciddii samaysay inuu la dagaalamayo waa midan oo ribada cunitaankeeda waa dagaal aada iclaansatay inaad ilaahay subxaana wa tacaala dagaal uu kula gelaya midda labaad ee soo aroortay waxa weeyaan dadka ilaahay dadkiisa ah awliyadiisa ah ahlulkhayrka ah ahlutaacada ah culimada ah saalixiinta ah dadka noocaasa inaad colaad u qaadood la colowdo man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi buu alla yidhi subxana wa tacala xadiid lqudsiga ruuxii weligu awliyadayda ka mida la dagaalama oo macnaha waxa weye cadaawad u qaada ruuxaasi waxaan ogeysiinayaa buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala dagaalkayga ha ku talagalo maxaa yeelay yacni waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala dadkiisa isagaa difaacanaya marka ilaahay dagaalkiisa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya oo dagaalkaasi natiijadiisu ay noqon karaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala wixii aada dembiga u gashay iyo xoolihii aada ribada ku qaadatay ilaahay uu barakada ka qaado subxaana wa tacaala bal in la baabi'iyaba oo la tirtiraba yamxaqu allahu ariba wa yurbi sadaqaat alle subxaana wa tacaala ribada wuu baabi'iyaa oo wuu tirtiraa sadaqadana ilaahay waa kobciyaa oo waa koriyaa sadaqada waa la koriyaa waa la kobciyaa xoolahana waa lagu barakeeyaa xooluhuna waa ku bataan ribaduna xoolaha waa baabi'isaa ilaahay baa ballantaa qaaday subxana wa tacaala inuu tirtirayo ribada baabi'inayo sidaas daraaddeed baa nebigeenna wuxu uhi sal lla ly wasalam ribadu marka hore haba badato oo ruuxa ha la badato oo ha cajabiso oo ha u bogo oo xoola ha moodo laakiin aakhirkeedu dhammaad weeyaan buu nebi uhi sal lla ly slam aakhirkeedu waa yaraan iyo dhammaad aakhirkeedu waa inay dhammaato waana dhibka runtii haysta wey aawey raggii milyaneerka ahaa xoolaha badnaa yacni bunuugta ka qaatay deymaha ka qaatay intaasoo baabuur lahaa muasasaad cimlaaqa oo dhaqaalo a lahaa maantana waxa weeyaan iyagoo da-a oo indhabeelay oo noloshii khaatumadeedii jooga ayaa wixii oo dhan ay eber yihiin wixii oo dhan kow ma aha oo laba ma aha oo saddex ma aha waa hebel iyo hebel wa waa rag la yaqaana wey limaada lianna waxaa ku xaqiiqowday yamxaqu allahu ariba wa yurbi sadaqaat ilahay baa la dagaalamay subxana wa tacaala waxaa sugayaana ka daranoo aakharo u dambeeya sidaas daraaddeed xoolayaa laga dhigan ribo xoolo ma aha ribo xoolo ma aha ribo inaad ka fogaataa la doonaya intaad ka fogaan karayso waana dunuubta ilaahay laga galo subxaana wa tacaala dunuubta ugu khatarsan bay ribadu ka mid tahay waxaa nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadidka cabdullahi bn mascuud xaakim iyo keyrkoodu ay soo saareen nebigu inuu yidhi sal lla alay wasalam alriba halaaثun wa sabcuuna baaban ribadu waa toddobaatan iyo saddex wa fii riwaayatin toddobaatan iyo dhowr nooc weeyaan buu nebi yuhi sal lla alay wasalam ribadu waa toddobaatan iyo dhowr nooc wey toddobaatan iyo dhowrka noocee ribadu ay ka kooban tahay aysaruhaa milu an yankixa arajulu ummahu buu nabir sal lay slm toddobaatan iyo dhowrkaa nooc nooca ugu dembi yar wuxuu la dembi yahay oo dembigiisu la mid yahay si sidii nin hooyadii ka zinaystay oo kale walciyaadu billaah waa midka ugu yar waay baabka ugu dembi yar waay baabka ugu dembi weyn muxuu noqon karaa marka baabka ugu dembi yar hadduu noqday nin hooyadii wax ka doontay oo kale ceeb weyn waay xataa wax afka lasoo mariyo maaha saas macna yacni waxa weeyaan oo hooyadaadii ku dhashay wax ka doono waa wax yacni makhluuqa oo dhan ay isku waafaqsan yihiin inay tahay wax aada u fadeexa oo aada u foolx haddana maca daalika dembiga ay leedahay waxaa la mida ribada noocyadeeda ugu dembi yar iyo kaasi waa isku dembi xadiiskaa nabigeena waa ka sugan yahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay kutusaysaa marka mablaqa iyo meesha uu gaadhsiisan yahay ribada iyo halistii khatartay leedahay bal waxaa sugan xadiid kaloo xasan ah oo nebigu leeyahy sal lla lay wasalam dirhamu riban yaأkuluhu الrajulu wa huwa yaclam acdamu cinda allahi tabaaraka wa tacaala min sittati wa halaaثiina zanya hal shilin ah hal dirham ah oo ribo ah oo uu ruuxu cuno isagoo og inuu ribo yahay ilaahay agtiisa waa ka wen yahay soddon iyo lix goor inuu zinaysto ruux soddon iyo lix goor ood zinaysato ood zino ku dhacdo zinadana waad ogtihin zina waad ogtihiin meeshay joogto iyo shareecada meeshay ka joogtay ilaahay subxana wa tacala agtiisa meeshay ka joogto xumaanta ay leedahay zinadii sidaa ahayd lixda soddon iyo lix goor ood zinaysato ayaa ka roon kana dembi yar hal shilin ah ama hal karoon ah oo ribo ah ood cunto adigoo og inuu ribo yahay marka khatar weye waa halis weye waa akhradaada baabi'i weye waa adduunkaaga ku ciyaar wey meel la ku geyn maayo oo adduunyadiina dheefsan maysido waa lagu burburin oo waa lagula dagaalami aakhiradiina dembigaasaa kaaga horeeyo oo dembi culus oo aan yacni waxa weeye dhayal ahayn aan la dhayalsan karin bal qur-aanka alla wuxuu ku sheegay subxaana wa tacaala dadka ribada cunaayey maalinta qiyaamada markay qubuurtooda ka soo kacayaan waxay u soo kacayaan astaan lagu garan doono la dhihi doono waa kuwii ribada cuni jira waata ilahi subxaana wa tacaala uu ku sheegay aayaddan ku bilowna ku iftitaaxnay aladiina yaأkuluuna الriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabathu shayطaanu min almas dadka ribada cunaayey markay qubuurtooda ka soo istaagayaan oo ka soo kacayaan waa nolosha dambe waxay soo kacayaan iyagoo dhacdhacaya sidii ruux uu jin ku dhacay oo kale ruuxu markuu jin ku dhaco masruuc u yahay oo maalan waxa weye jinka uu qabo ama il ay ku dhacdo waa adiga arkayo si saaniya uma socon karayo waa dhacdhacaya sidaa iyagoo u dhacdhacaya bay qubuurtooda ka soo istaagayaan khalaa'iqdii oo dhan oo meesha taagan baa la fiirinaya waxaa la leeyahay kuwan soo maha waa kuwii ribada cuni jiray saasay usoo istaagi doonaan oo qubuurta uga soo bixi doonaan oo loo fadeexayn doonaa maalinta qiyaamada kadibna cadaab ilaahay baa sugaya subxaana wa tacaala wuxuu rabi qur-aanka ku yidhi faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma salaf waamruhu ilى اllah war ruuxii ay u timaado waano oo ilaahay uu soo gaadho hadalkiisu soo gaadho ribada dhibaatada ay leedahay iyo sida ay u culus tahay ruuxii loo sheegow joojiyo halkaa kaga hadh haddaad halkaa ku joojiso ilaahay subxaana wa tacaala waa kuu dembi dhaafaya wixii horay jaahilnimo kaaga dhacay oo aqoon darro kaaga dhacayna yani waxa weeyaan yani waa saa uu ku tegay wey laguma haysto laakiin adigoo og oo garanaya oo la socda inaad int haddaad gasho markaa waxaad ku talagelaysaa oo aad ku noqoto ilaahay markay waanadiisu kuu timid haddaad ku laabato oo adoo garanaya aada gasho ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadkaasi waa dadka naarta geli doona kuna waari doona baa la yihi subxana wa tacaala fa ulaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun waa dadka naarta geli doona kuna waari doona ba alla leeyahy subxana wa tacaala khatar wey marka walaalayaal khatar wey mas'alada sidaa u culusee shareecadu saa u cuslaysay qur-aanka iyo sunnaduba isku raaceen ummadda ijmaaceedi iyo culimadeeduna isku waafaqday mas'alo la fududaysan kara maaha mas'alo lagu fududaysan kara ma aha wadaad baa yidhi wadaad baa fatwooday yacni majlis hebel baa fatwooday mas'alo lagu fududaysan kara ma aha waa mas'alo u baahan in aada aada uga taxadarto oo aadan siyaabo fudfudud iyo waa la yidhi iyo yani waxa weye hawatu hawa nafsi iyo inaynan ku jiidin oyna khatartaa ku gelinin baa loo baahanyo aad iyo aad aad uga taxadirto khaasatan sidaan soo sheegnay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa uu sheegay aakhiru zamaanka inay ribadu faafi doonto ilaa dadku ay laba nin noqdaan nin saddexaadba ma jiraba laba ruux ay noqdaan ruux saddexaad ma leh ruux ribadii toos u cuna iyo ruux ribadii aan cunin laakiin uu soo gaadho qiiqeedii iyo busteedii ay soo gaadho soo wakhtigaan hadda joogno maa adduunka oo dhan hadda nidaamkiisa dhaqaale ee bunuugtiisa iyo mu'asasaadkiisa maaligii uu ku salaysan yahay waa nidaam ribowi awe ilaa barigiisa iyo galbeedkiisuba sistamka bangiyadu ay ku shaqaynayaan yani waxa wey muasasaadka waaweyn ee dhaqaaluhu ay ku shaqaynayaan shirkadaha waaweyn ay ku tacaamulayaan kulligii wuxuu ku salaysan yahay ribuu ku salaysan yahay ninkii marka maanta yidhaahda waxaan raadinayaa ribo waan ka cararayaa qasab weeye wuxuun qiiqa inuu soo gaadhay wuxuun bus ah inay ka soo gaadhayso saas way macnaha dulduulkaasa wax ka soo gaadhaya nin marka u badheeray oo cunaya iyo nin wuxuun soo gaadhgaadhahayaan ilaan bulshadii baa ku mucaamaloonaysa bulshadii baa ku dhaqmaysa yani waxa weeye systemkii dhaqaalaha ku kala socda in wuxuun kaa soo gaadhayaan shaki kuma jiro leanna waxa wey dadkii kama dhex bixi karaysa waxay u baahan tahay marka xaaladda noocaas oo kale abaad moodaa inaan ku jirno waktigii nabigu sii tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo waktiga ay ribadu faafayso meel walba gelaysa ruuxa muslimkee marka aakhiradiisa lexjecladu ka hayso oo diintiisa lexjecladu ka hayso oo qabrigiisa iyo qiyaamadiisa iyo yani waxa weye jannadiisa iyo lexjecel ay ka haysaay wuxuu u baahan yahay marka inuu aada u taxadaro inuu aada u taxadaro oo yani waxa weye magsabkiisa iyo shaqadiisa iyo wuxuu qaadanaya iyo wuxuu cunaya iyo siduu kusoo gelaya iyo inuu aada iyo aada uga taxadaro hadduu garanayana oo ruux aqoon la yahayna oo diinta aqoon u leeyahayna waa inuu wixii uu ribo u garto ka cararo hadduusan aqoon lahayna waa in uu weydiiyo dadka uu isleeyahay diin ahaan iyo aqoon ahaan aleelahay uu ku kalsoon yahay fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin inaad aqoon la-aan iska gasho hadhow markaad dhex fadhiisatana aad tidhaahdo maye ma ogeyn ma ogeyn ma soconayso ma ogeyn ma soconayso wixii waxa weeyaan waxaa la doonayaa intaadan tilaabada qaadin inaad iska iska hubiso maxaa yeele meeshuu meel halisa wey meeshuu meel halisa wey maxaa ribada loo xarimay oo shareecadu ilaa halkaa u gaadhsiisay shareecadu waxay ilaa halkaa u gaadhsiisay ribadu waa dulmi ilaahayna cadaaladuu jecel yahay subxana wa tacaala diimihii oo dhan ilaahay uu soo dejiyey kutubtuu soo dejiyey oo dhanna ribadu xaaraan bay ku ahayd hal diin ah oo ribo ogolaatay ilahay ma soo dejinin subxana wa tacala maalan haddaad yahuudiyada fiiriso maalan nabiy llaahi muusa calayhi salaam kitaabkii towreed ah fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaati uxilat lahum wabisadihim can sabiili اllah wabisadihim can sabiili اllah waaklihim الriba waqad nuhuu canhu ribadii bay cuneen ayagoo horay loogu diiday waa qoladii nebi muuse calayhi salaam loo soo diray qoladan injiil loo soo dejiyeoo nebi ciise calayhi salaam atbaacdiisa ah kadaalika ribada waa laga xarimay shareecadanna iskaba dhaaf meesha aan hadda ka warramay nebiba gaadhsiisay sharaa'icda samaawiga ilaahay kor ka soo dejiyey waxay isku waafaqsantahay ribadu inay caraamta dadka marka ribada bannaysanaya ee ribada ku dhaqmayaay laa towreed ma haystaan walaa injiil ma haystaan walaa shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey ma haystaan intuba ilan way isku raacsan tahay inay xaaraam tahay oo weliba ay dembiyada waaweyn ay ka mid tahay xataa kitaabkan towreede ay hadda haystaan ee ay yidhaahdaan waa cahdiga cusub iyo cahdiga yani waxa weyan maarata cahdigii hore ee qadiimka ahaa waxaa nas ku ah inay ribadu xaaraamtahy waxaa nas ku ah kutubta ay diin ahaan kaniisaduhu u ictimaadaan in ayna ribadu bannaanayn oo ay xaaraam ka tahay ayaa ku cad ribada marka meel lagu baneeyey ma ay jirto wax loo xarimayna waxa weya waa dulmi ninkii dhaqaalaha lahaa iyo mu'asasaadkii dhaqaalaha lahaa ayaa waxay dhiig miiranayaan dadkii fuqarada ah waa dhiig miirad ayagoon waxba qabanin shaqo qabanin hawl weyn aan bulshada ku soo kordhinin beer aan u soo falin ganacsi badan aan u keenin alaab aan ka gadin ayaa waxay sameeyaan meeshooda ayagoo fadhiya bay bulshada inta tabarta daran bay nuugayaan oo macnaha waxa weeyaan dhiig miirad ku samaynayaan bulshadii labay noqonaysaa marka laba dabaqo oo aada u kala fog bay noqonaysaa dabaqo ay gacanteeda ku ururtay wax alla wixii dhaqaale ahaa iyo dabaqo hoose oo waxay noqonayaan ayada la nuugo oo la miirto labadaa dabaqay noqonaysa waana nidaamka uu ku salaysan yahay hadda yani waxa weye systemka uu ku salaysan yahay nidaamkan ra'samaaliga ama hanti yani waxa weyaan hanti goosadka la yidhaha hanti wadaagga laftiisu kama agfogo isaga laftiisa ribadaasuu ku salaysan yahay laakiin waxa weeyaan yani wa waa kala daran yahi waa kala daran yahi sidaas daraaddeed baa loo baahan yahay inaynu fahno dulmigaas dulmiga mucaamaladan iyo caqdigani uu ku salaysan yahay ayaa keentay inay shareecadu xarimto bal sharaa'icdii samaawigaah o dhan inay isku raacdo inuu xaaraam yahay saas daraaddeed buu ilahi alla subxana wa tacala tilmaamay oo qur-aanku ku tilmaamay fain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum baa leedahy haddaad ka soo noqotaan ribada raasamaalkiinnii baad leedihi maxaa la daba dhigay laa tadlimuuna walaa tudlamuun baa leedahy idinkuna wax dulmin maysaan oo dulsaarkan dadka aada saarateen waa dulmi laydiinma ogola idinkana laydin dulmin maayo oo raasamaalkiinnii laydinka dulmin maayo cadaalad waay cadaalad dayn baan kaa qaatay dayn haddaan kaa qaatay dayntu waa ixsaan waa samafal aakharaa ilaahay agtiisa wax lagaga raadiyaa dayn lagagama ganacsado dayntii haddaan kaa qaatay maalin walba waxbaa ku kordhayo bil walba waxbaa fuulahaya oo siyaadadan maxaad ku qaadanaysaa adiga waa dulmi iyo gardarro wey waa dhigmiiradnimo wey ixsaan iyo samafal oo dhanna meesha waa ka baxay sidaas daraaddeed ba alla wuxu ley subxaana wa tacaala inaad qaadataan raasamaalkii idinka baxay oo dulsaarkii wata waa dulmi idinka raasamaalkii idinka baxay in qeyb laydinka reebo laydinka gooyana waa dulmi cadaaladdu maxay tahay intii aada bixiseen ceshada siyaadadiina daaya waa dulmi shareecadu marka asalkay ku salaysay iyo xikmadda loo reebay ribada waa dulmigaas waa dulmigaa dulmigaasina wuxuu keenayaa marka dambe saan sheegnay in ay dhaqaaluhu ku ururo koox yar gacantooda inuu ku ururo koox yar addoommada intoodii kalena inay iyaga shaqaalo u noqdaan walu fiirsa adiga yani dowladahan iyo nidaamyadan reer galbeedka iyo kuwa kaloo raacsanba kuwa kaloo raacsanba shirkado waaweyn oo dhowr ah baa dhaqaalihii waddanka o dhan gacanta ku haysta dadka intooda kalena waxay u yihiin dameero ay rartaan waay waa dameero way raranayaan dameerka markaad raranaysa waa la calfiyaa waxbaa la siiyaa lama qadiyo intaa uu ku nool yahay oo gurigiisa kiradiisa iyo telefoonkiisa iyo biilka iyo waxoogaa kharashaadkaas yani waxaw yuusan baktiin nafta ha lagu celiyo yuusan kaa baktiin ku xamaalo yuusanna baktiina waxoogaa nafta ku celceli isla markaa yuusan kaa kaaftoominoo dhaqaalo badan intuu samaysto yuusan yani waxa wey kaa tegin gacanta in lagugu hayaa la raba marka dowladdii siyaasadeedii nidaamkeedii dhaqaalihii dadweynihii khayraadkii wadanka kulli waxaa gacanta ku dhigaya dhowr shirkadooda waaweyn ayagaasay u xidhxidhanta limaada maxaa halkaa gaadhsiiyey ribadaa gaadhsiisay laa tadlimuuna walaa tudlamu waa dulmi wa dulmi wey khayraadkani dadkuu ka dhexeeya yani wanaaggani dadkuu ka dhexeeya dhaqaalahani dadkuu ka dhexeeya in marka waxa weye dhowr shirkadood ama yani waxa weye dhowr nin dhaqaaluhu o dhan uu gacantooda galo ribadaa keentay ribadaa keentay waana midda shareecadu diidan tahay waxaa la doonayaa in addoommadaasi risqigu ka dhexeeyo nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu calayh qolyaha alaabta dibadda ka keensada ee suuqyada keensada ayaa waxaa dhici jirtay ragga qaarkood intay ka hor tagaan intayna suuqa alaabta keenin bay alaabta ka soo qaadayaan markaasay dalaalayaan xaggay kaga hortegayaanoo beecii bay marka kor u qaadayaanoo ruuxii alaabta watay ama yacni caanaha keensaday ama beerta keensaday ama xoolaha watay ee suuqa keensanay suuqa intuusan imaan inta xagga lagaga hortagaa waxaa la leeyahay war suuqa intaa kama joogtay intaa dheh sicirkii baa marka kor loo qaaday nebigu sal alay waslam wuxuu yidhi hayeelina hayeeline dadkani suuqa ha yimaadeen sidooda ha ku yimaadaan suuqa markay yimaadaanna suuqaas ayagu badeecadii ay wateen qiimahay rabaan ha ku gateen maxaa yeeley maxaa la doonayaa waxaa la doonayaa in dadka ilaahay ilaahay kala irsaaqo khali innaasa yarsuqu allahu bacdahum min bacdin dadkan ilaahay kala irsaaqee daaye haddii wixii oo dhanba uu nin xidho seebaa khalqigii loo kala irsaaqaya khalqiga intooda kale waxay noqonayaan dad gacan ku jira ayay noqonayaan saas daraaddeed ribada dulmigaa ku jira cadaalad daraa ku jirta dhaqaalihii iyo khayraadkii oo gacmo kooban ku ururaa ku jira kadibna addoommada intoodii kale oo la adoonsado oo intaa lagu adoonsado siyaasadii iyo masaalixdii bulshada iyo masaalixdii caamka ahayd oo qoladaasi keliya ay hagtaan danahoodana ay u jiidaan waa dhibaatooyinka hadda adduunka haysta ayay ka mid tahay ilahay waxaa fadligiisa subxaana wa tacaala maanta in adduun weynaha in badanoo ka mida lagu baraarugay khatarta ay leedahay ribadu ay leedahay iyo inaynan ahayn nidaam dhaqaale oo lagu socon karo waxaa soo baxay bangiyo islaami ah oo la yidhaahdo almasaarif alislaamiya bangiyada islaamiga ah markay bilowdeen taqriiban wakti hadda aan u malaynayo in ilaa soddon sano meelaha laga joogo bay bilowdeen bangiyada islaamiga markay bilowdeen si tabar daran bay ku bilowdeen say u socdeen u socdeen u socdeen waxaa la arkay inayba ka faa'iide badan yihiin yacni waxa weeyaan kana manaafacaad badan yihiin bangiyadii ribada ku shaqaynaya maanta waxay marayaan adduunka ilaa saddex boqol oo bangi oo islaamiya ka jira xataa bangiyadii waaweynaa ee reer galbeedka bangiyadeedii ugu waaweynaa baa yaa imaa inay isbedelaan oo bangi islaamiya isu bedelaan yaa imaa inay dariishad furtaan oo yidhaahdaan mucaamalada islaamiga ah baan ugu talagalnay limaada lianna yani waxa weeye dadka iskale bunuugtan iskale dadka bunuugtan iskale bunuugta waxay u samaysteen uu dhaqaalay doonaya dhaqaalihii hadduu meel kala galo iyagu diin kama aha ribada iska daaya diin kama aha caqiidana kama aha laakiin dhaqaalihii hadduu galo laa riba riba la-aanta hadduu dhaqaaluhu galo kulligood waa ka guurayaan ribadii waxay u guurayaan laa riba bay u wada guurayaan bangiyo waaweyn saddex bangiyo hadda ugu dambeysay baa dubay isbedelay oo taqriiban hadda waxa wey bilihii ugu dambeeyey iyaga oo dhan mucaamaladoodii mucaamalo islaamiya u bedelay waxay marka waxa weeyaan yacni waxaa muuqda systemkan reer galbeedku ay dadka sanka ka geliyeen ooy ku qasbeen oo yidhaahdaan waa system systemka aan laga maarmi karin wax jira maaha islaamku qaabka wax u dejiyey oo dhaqaalaha u dejiyey iyo nadaamkiisa ayaa ka fiican umana dhowa umana dhowa sidaas daraaddeed waa bishaaro weyn waana saxwada iyo baraaruga muslimiinta soo noqodkooda diinta ay ku soo noqonayaan qeyb ka mida jawaanibta kala gedisan ee lagu soo noqonaya ka midta muslimiintii dhaqaalahoodii waa diideen inay ribo geeyaan bangiyadii waa u baahdeen inay isbedelaan oo dhahaan maxaad rabtaan maxaad rabtaan niman dhalinyaro nairobi nala joogo oo shirkado leh oo dhaqaalo fiican leh ilaahay subxana wa tacala ha u barakeeye bunuugtii baa daba socdo waxay leeyihiin maxaad rabtaan maxaan idiin samaynaa idinku shuruud sheegta shardigaasaan rabnaa shardigaasaan rabnaa shardigaa ma rabno kaama rabno haye waa idin yeelayna ninkani waxa weeyaan yani diin male caqiidana male akhlaaqna male dhaqaalahaasu daba socda dhaqaalahaagii inta muslimiintae dhaqaalo le maanta hadday yidhahdaan ribo maya hadday yidhaahdaan bunuugta waa isbedelaya laakiin mushkiladu waxa weye inagii baa inteena badan waxaan iska nahay dad aan diintooda badanaynayno iyagiiyo gaalkaasiba mucaamalada ayban iskaba agdhow yihiinba macnaha marka yani waa nooc saxwada ka mida nooc baraaruga muslimiintu diintooda ay usoo noqonayaan iyo hadday diintooda usoo noqdaan in runtii ay dad badani ku saamoobi karaan ayay ku tusaysaa mayaadiinta marka iyo meelaha ribadu inteeda badan ay gashaay waa meelo kala gedisa meelaha inta badan ay gasho waxaa ka mida daynta daynta meelaha ay ribadu gasho ka mid tahay waxaana gashay ribada la yidhaahdo riba dayn ama riba alqardi la yidhaahdo waana midda ilaahay qur-aanka ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu dacaafa mudaacafa daynta waxaa loogu talagalay sideedaba haddii aada dayn bixinayso ama shirkad ahaw ama ruux keligii ahaw fardi ahaw dayn haddaad bixinayso dayntu waa ixsaan iyo samafal daynta waxba lagama faa'iido shililna lama saarto waa ixsaan waana ajir jannaa lagu raadinaya laakiin faa'iide adduunyo dayn lagama helo haddaad tidhaahdo lacagtan waa ku dayminaya laakiin waxaan rabaa bil kadib inaad ii soo celiso iyadii oo yani maalan ama boqol saaran tahay ama ay yani waxa wey intii ay ahayd ka siyaadsan markaasi waxay noqonaysaa waa riba oo waa riba dayn ama riba alqardi waana ribadan ay bangiyadu ku mucaamaloodaan dadka daynta ka qaata waana riba aljaahiliya ribadii la dhihi jiray oo macnaha waxa weeyaan markii xilligii la gaadho daynta aada bixin lahayd baa waxaa lagu leeyahay ama ku dar wakhtiga aan kugu dare ama keen ama wax ii saar jaahiliyadu qaabkaasay u mucaamaloon jireen islaamka ka hor wakhtigii marka la gaadho aad daynta bixin lahayd ayuu wuxuu ku leeyahay wakhti ma kugu dara ha waa u baahnahay waayahay intaa ku dar waayah haddana waktigii la bixin lahaa markii la gaadho buu ku leeyahay wax ku dar aan waktiga ku siyaadiye haye waa baahan yahay ruuxani waxbuu yani wax wey kama maarmo dayntii kama maarmo sidaasay ku soconaysaa waa islamanlaabaysaa waa islamanlaabaysaa adcaafan mudaacafa riba lqardi baa la yidhaahdaa waana xaaraam qaci ah xaaraam qaci ah waa ribo iska cataas waxaa kaloo ku timaadaa ribadu oo ay gashaa yani iibka caadigaa iibka caadigaah meelaha ay aada u gasho waxaa ka mid a maalan dahabka axkaamta dahabka iyo fidada dahabka iyo fidada axkaam khaasay leeyihin waana meelaha ay ribadu ku badan tahay saas daraaddeed dadka ka ganacsada dahabka ka ganacsada ama fidada iyo qalinka ka ganacsadaayey waxaa laga maarmaana inay bartaan axkaamta khaaska ah ee shareecadu ay u dejisay dahabka iyo ka ganacsigiisa dahabka dayn laguma gadi karayo haddii dahab dahab lagu iibinayo ama lacag dahab lagu iibinayo ama fido fido lagu iibinayo ama fido lacag lagu iibinayo ama fido iyo dahab laysku iibinayo kulli waa isku axkaam waxaana laga maarmaana in meeshaa lagu kala qaato haddii ay dayn gashona waa ribo hadday dayn gasho waa ribo maxaa yele nabigeenu wuxu uhi sal ly wasalam dahabka markaad dahab ku iibinaysaan fidadana fido ku iibinaysaan halkaa ku kala qaata halkaa ku kala qaata markay laba dahab laysku iiminayo halkaa ku kala qaata waxaa dheer waa inay isla eg yihiin laba fido marka laysku iibinayo halkaa ku kala qaata waxaa dheer waa inay isla eg yihiin laakiin dahab iyo fido marka laysku iibinayo way kala badan karaan welise waxaa taagan shardigii odhanaya halkaa ku kala qaata haan wa haan hoo oo isii hoo oo isii waa in meeshaa lagu kala qaato haddii la kala dhaqaaqo ayada oo aan la kala qaadanin oo ruux walba wixiisii uusan si dhammaystiran u guddoonsaninoo u qaadanin haddii la kala dhaqaaqo ribaa la galay waana masaladan hadda ka hadlayna meelaha ugu badan ee ribadu gasho waxaa ka mid a sarifka lacagaha sarifka dadka ka shaqeeya lacagaha laysku sarifaya axkaamta ay qaadanayaan waa axkaamtii dahabku qaadanaya ayagana ma banaana in iyadoo la kala qaadanin lacagtii laysku sarifayey meesha la taagan yahay iyadoon lagu kala qaadanin in la kala tago iyadana waa ribo maalan aniga dollar baan wataa adiguna karoon baad wadataa dhib male inay kala bataan sideed karoon toban karoon waxay dooni ha noqoto way kala badan karaan mushkilo mare maadaama lacaguhu ay kala duwan yihiin laakiin waxaan la ogolayn adiga oo aanan karoonkii kaa qaadanin dhammaantii dolarkiina aanan ku siinin dhammaantii inaan meesha ku kala dhaqaaqo adigoo wax kuu laaban yihiin haddaad meesha ku kala tagno caqdigii heshiiskeennu waa ribo anigoo wax ii laaban yihiin haddaan meesha ku kala tagno caqdigaan gallay waa ribo saas way macnaha axkaamta lacaguhu ay leeyihiin waa axkaamtii dahabka iyo fidada leanna waagaas waxaa lacag ahaa dahabka iyo fidada waagaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dahabka iyo fidada ayaa lacag ahaa laakiin booskoodii hadda waxaa galo axkaamtoodii qaatay lacagahan dowladuhu ay sameeyaan ama waraaqa ha ahaadeen ama macdan ha ahaadeen waxay dooni ha ka samaysnaadeen marka waa meelaha ugu khatarsan ee ay ribadu gasho mucaamalaad fara badan baa jira marka oo u baahan iyaga laftooda inaad ogaataan inay riba ku jirto mucaamalaadka intooda badan ay bunuugtu dadka kula mucaamaloodaan intooda badan riba ku jirta intooda badan riba ku jirta maalan yani waxa weeyaan maalan waxa la yidhaahdo kaadharkan yararka ah ama visit card ha la yidhaahdo ama samba card ha la yidhaahdo kaadharkan lagu mucaamaloodo ee bunuugta laga qaato lacagaa maalan waxa weeye subermarketyada iyo suuqyada iyo wax laga gato intooda badan ribaa ku jirta intooda badan ribaa ku jirta xaggay ka soo gashaa leanna waxa weeyaan heshiiska bangiga aada la gelaysaa waxa ku jira intiisa badan qaar waa la ii sheegay aynu ku jirin haddii accountigaaga uu wax ku jiro oo intaad wax ku daymatood aad yani subermarketka ama suuqa wax kaga iibsato accountigaaga uu wax ku jiraay dhibaato male markaas laakiin shardi waxaa meesha ku jira haddii accountigaagu maran yahay sidaana aada wax ku qaadato wakti baa lagu sugaya waktigaa wixii ka dambeeya dayntaad qaadatay haddaad soo celin weydo dulsaar baa ku bilaabanaya marba hadday meesha soo gasho shardi odhanaya dulsaar baa ku bilaaban doona macnaha waxa weye heshiiska horaaba ribaaba heshiiska horaaba ribaaba qaar waxaa la ii sheegay yani waxa weeyaan kaadharhka qaarkood kaadharka qaarkood oo ah wixii adiga accountiga markay wax kugu jiraan keliya unbaa wada isticmaali kartaaba haddii accountigaagu maran yahay maba soconayaba kaasoo kale hadduu yahay baas male kaasoo kale hadduu yahay wax mushkila ah kama muuqato laakiin midka daynta aada ku qaadan karto oo dayn ahaan aad wax ku sii iibsan karto hadhowna ay ku taallo haddaad la daahdo ribaa bilaaban doonta waxay ka mid tahay cuquudda noocaasoo kale cuquudda ribowiga lanna shardi ribowi ah hadduu meesha soo galo caqdiga wuxuu ka dhigaya caqdi ribowi ah buu ka dhigaya waana runtii waxa weeye mimaa camad bihi lbalwa waxyaalaha lagu ibtiloobay bay ka mid meelaha qaarkood iyo waddamada qaarkood waaba adag tahayba maba ka maarmi kartido mucaamalaadkii in badanoo ka mid ahba ku xidhanba ruuxu diiq iyo cidhiri buuba gelayaaba hadduusan macnaha wadaninba oo kaashkii baa macnaha aan suroobi karin oo macnaha waxa weye isticmaalkiisa u adkaado waxaa ka mid a maalan mayaadiinta aada ay ribadu ugu jirto waxyaalahan la yidhaahdo inshuransiga inshuransiga noocyadiisa kala gedisan yacni waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo caymiska caymiska noocyadiisa kala gedisan kulligii riba ku jirta weliba ribadu waa laba nooc riba alfadli iyo riba nasii'a la kala yidhahdaa labaduba way ku jiraan waxuu intaa la sii dheeriyay intooda badan nooc khamaara ku jira waxaa ku sii jira oo intaas sii dheer jahaale iyo waxaa ku jira hibni baa ku jira ama ha noqdo yani waxaan la yidhaahdo yani inshuransiga buuxa ama inshuransiga dhiman ha noqdo noocyada inshuransiga dhammaantood ribaa ku jirta sidaas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin iyo majaamicda fiqiga ah inshurancy waxaa la geli karaa uun inta uun dantu kugu kaliftoo lagugu qasbay oo aan khiyaar kaaga furnayn min baabi daruura wey min baab addaruuratu tubixu lmaxduuraat bakti cunidii oo kale wey bakti goormaa la cunaa waa markay nafi ku qabatood isu yaabto aada xal kalena weydo naftaa lagu celiyaa xaaladaasoo kale markay jirto andimada jirta ama dowladaha jiraay ay qasbaan markaasoo kaleeto waad ku qasban tahay oo noloshiibaa dee cidhiidri gelaysa maalan yani waxa weeyaan baabuurta oo kale inshuransiga la geliyo baa laba qeybood ah full inshuransiya waxaa kale jira iyo mid haaf ama yani waxa weeyaan nis ah kan full inshuransiga wadamada intooda badan ma qasbaan inta badan baabuurta lagu ganacsaday iyo yani yani baabuurtan alaabta waaweyn qaada iyo kuwaasaa yaa la yidhahdaa wadamada qaarkood hala geliyo laakiin midkan aadan jidkaba fuuli karin inaad baabuurka gelisa mooyaane waa qasabkaas waa lagu qasban yahay lanna yani waa wa waa la qasbay haddiise adiga khiyaar kaaga furan yahay waa qaarkood wey oo aad diidi karto ama ogolaan karto ka noocaasoo kale ah wax daruuro ah oo kalifaysa ma ay jirto midkii markaa lagu qasbo oo dowladdu qasbto oo aadan dhaafi karaynina waad qasbanta markaa daruuro wey xuduuddaa wixii ka baxsan waa ribo waa ribo wey macnaha meelaha ay ribadu aada u gasha ayay ka mid tahay ribadu markaa aada bay u fara badan tahay mucaamalaadka intooda badanna waa ku jirta khaasatan mu-asasaadkan maaliga ah ee dhaqaalaha ka shaqeeya ama bangiyada ha noqdeen ama mu-asasaadka kale ha noqdeen intooda badan mucaamalaadkooda wuxuu ku salaysan yahay ribuu ku salaysan yahay ribayna dadka kula mucaamaloodaan dakhliga ugu weyn meeshuu kasoo galana waa ribada waxaa loo baahan yahay marka in aada iyo aad si taxadar uu ku jiro loola mucaamaloodo caqdiga aad gelayso iyo heshiiskaad gelayso hadduu tijaari yahay hadduu ganacsi yahay hadduu daynsi yahay inaad iska hubiso intaadan gelin waxaa aada nasiib xumo u ah hadda inayba masaladu la marayso muslimiinta la marayso inay yidhahdaan xataa masaajidii baa hadda loo qaadanaya yaa ribo lagu dhisaya meeshaasayba xalku marayaa oo wadaadada qaarkood ay dadka u fududa yidhahdaan iska gurta iska gurta guryaha ku dhista maadaama aad kiro uun bixinayso kiro uun maad adaad maadaama aad bixinayso daruuro weeyaane guri ka dhiso yani waxa weeye masaajidii meel aad ku tukataan ma haysataane iska qaata waxaasi wax jira maaha mas'aladii culayskeeda aan soo marnayo shareecadu meeshay ka istaagtay in sidaa loo fududeeyo oo la yidhaahdo maya e waa waa dhibantihiina iska wada la yidhahda ma aha wax waafaqsan usuushii shareecada ma waafaqsana wax saxsanna ma aha waa in ummaddan loo sheego ribada iyo culayskay leedahay kadibna say uga taxadari lahaayeen lagu adkeeyo laakiin haddii markii horeba iyagoo waasicooda diiniga iska daciif ah oo taqayudkooda diiniga iska daciif ahaa oo ay hawadu wadatay haddana haddii wax loo sii fududayo la yidhahdo weydinkaa waad dhiban tihiin iska uruursada masaajida ku dhista guryaha ku dhista daruuro weeye hadda waayahay yaaba ribo daynaya markaas waa un lagu halaagsamiyo waa lagu baabi'i marka ribada ha la iska jira walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wax badan buu inaga kaafiyey xalaashaa faraha badan ha la kasbado ha la xamaasho muhimna maaha inaad milyaneer noqoto muhim muhim ma aha inaad shirkad weyn oo dhaqaalo yeelato muhimaduna ma aha daruurana ma aha inaad noqoto dadka farta lagu fiiqo haddaad nolol maalmeedkaaga heli karayso wax daruuro kugu kalifaysa ma jirto inaad cuquud ribowiya gasho noloshaada waad haysataa waad xamaalataa ilaahay subxana wa tacala risqaaga waa qoray ilaahay xalaashiisa subxaana wa tacaala uu kuu qoray si xun ha ku raadin dariiqo xun ha ku raadinin ribo ha ku raadinin khayaano ha ku raadinin beenna ha ku raadinin jidka ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu fasaxay ku raadi kolley kolley waxani waa qorany wixii ilaahay qorayna ka siyaadin maysa si kasta haddaad u dadaasho waxan waa qorany wax ilaahay qorayna waxba dadaalkaagu wax ku kordhin maayo gaabintaaduna wax ka dhimi maysa waxani waa qoran yahay ee jid xalaalaha lagu raadiyo intaa ayaan kelimadii kusoo gaabinayna hada bilahi towfiiq wsl اllahuma wslm calى nabiyina mxamedi wala ali saxbi wslm
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك عليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Ee, su-aalo dhowra ayaan ka dambaysiin doonaa insha allahu tacaala sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa dadweynuhu inay fadhiistaan ee, haddii aanay jirin wax ku khasbaya inay ee, kacaan Ee, su-aasha koowaad saa-ilku wuxuu leeyahay sheikh waxaan rabnaa inaan dukaan ka furanno meel dad muslimiinihii ay ama dhismo dad muslimiinihii ay ku iibsadeen ribo oo aanu ognahay marka dukaankaas ma ka ijaaran karnaa dadka muslimiinta ah ee dhismahooda ku iibsaday ee, ribada
shay ribo ka soo jeedo la ogyahay inuu ribo ka ruuxa muslimka a lagulama mucaamalaan karayo maxaa yeele nebigu sal lla alay wasalam saad ogsoon tihiin wuxuu lacnaday ribada midka cunayana wuu lacnaday midka cunsiinaya ee la mucaamaloonaya midka ribada qaatayna waa lacnaday midka karaaniga ee u kala qoraya ama looyarka u kala qorayana waa lacnaday midka markhaatiga ka ah ee heshiiskaas markhaatiga markhaati ahaan goobjooga uga ana nebigu waa lacnaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ribadu marka iyadiyo dadkeeduba waa lacnadan yihiin lalama mucaamaloon karayo marka guri ribo lagu qaatay bal culimadu waxayba leeyihiin guri ribo lagu qaatay inaad dukaan ka karaysatay iskaba dhaaf xataa waxay diidan yihiin inaad gasho oo aada seexatayba diidan yihiin inaad hoy ahaan u gasho ayay xataa diidan yihiin culimadu maxaa yeelay caqdiga lagu galay baa caqdi ribowi ah maadaama uu xaaraam ka soo jeedo lagulama mucaamaloon karayo lacagta aada hubto markaa inay ribo ka soo jeedo uu gacanta ku hayo oo hadda bangiga uu ka soo qaato riba lagulama mucaamaloon karayo shaygii ribadu ay keentay laftiisii mucaamalo lagulama geli karayo laakiin waxay culimmadu ka doodaan haddii inta dhaqaalihiisa qaar ka mida uu ribo yahay uu xaaraam yahay dhaqaalo kaleeto xalaalana uu leeyahay wixiina ay isku darmadaan ma lala mucaamaloon karaa mise lalama mucaamaloon karayo taasay culimmadu ka doodaan oy leeyihiin hadday xalaashu badan tahayna waa lala mucaamaloon karaa hadday xaaraamtu badan tahayna lalama mucaamaloon karayo sidaa tafaasiil badan oo noocaas oo kale abay gelinayaan laakiin shaygii ribada ku yimid laf ahaantiisii hadduu meesha yaalo ama guri ha noqdo ama gaadiid ha noqdo ruuxii lagamana kiraysan karo lagulamana mucaamaloon karayo kuna faaidi mayse kuna faaidi mayse limaada lianna ilaahay subxaana wa tacaala waa baabi'inaya siduu qur-aanku sheegay yamxaqu llahu riba ka faa'iidi maysid barakoobina maayo ilaahay baa baabi'inaya subxaana wa tacala wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran saa-ilka kale wuxuu leeyahay badanaa waxaa jirta markaad guri kiraysanayso amaad rabto inaad ijaarato ee lacag ayaa lagaa dhigayaa intii aad gurigaa ku jirto markaad gurigaa ka baxdo lacagtii ku taalay waxaa fuulaya lacag ayaa fuulaysa lacagta iyada ahi maxay noqonaysaa
waxay la mid tahay uun lacagaha la dhigayo bangiyada ee dulsaarku soo fuulaya debositka guriga lagaa sii qaaday dulsaarkiisa iyo lacagaha caadi aada bankiga u dhigatay dulsaarkoodu waa isku mid see loogu talinayaa shaki male horta inay ribo tahay shaki male inay ribo tahay laakiin see loogu talinaya adiga dhaqaalaha meesha dhigtay ee dulsaarku kuu soo fuulay laf ahaantaada ma isticmaali kartid mana cuni kartid laba ra'yi bay culimmadu leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin yaan la soo qaadina meesha ha lagaga yimaado waana ra'yiga uu ku tegay asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah ra'yiga labaad ee culimmadu qaarkood ay qabaan wuxuu leeyahay yaan looga imaanin ha la soo qaado markii lasoo qaadana xaggee la geynayaa waxay leeyihiin masaalixda iyo danaha caamka danaha guud ee muslimiinta ha lagu bixiyo oo maalan ama iskuul la dhisayo ama isbitaal ama wado la hagaajinayo ama ceel la qodayo ama xataa masaakiin dhibaataysan meelahaasaa lagu bixinaya sidaana waa sida loo badan yahay majaamicda fiqigii ay qabaan aadna moodo masalada inay sawaab tahay macnaha waxa wey u xoog badan tahay marka laga imaan maayo loogana soo tegi maayo adiguna intifaacsan maysid ee waad soo qaadaysaa kadibna meelaha caamka ee muslimiintu ka faa'iidaysanayaan ayaa lagu bixinayaa waad iska fogeynaysa maaha inaad adigu ajir ka helayso sadaqa ay kuu tahay haddaad dembigeeda ka badbaadda ayaa wax weyn adiga ajir ka heli maysid laakiin waa isdhaafinaysaa meeshaasaa marka lagu bixinayaa xoolaha sidaa ku yimaade dariiqa ribadaa ku yimaada waxaa la mid a xoolo kasta oo xaaraam ah oo ku yimaada mucaamalo xaaraam ah isla markaana celintoodu ayna sahlanayn ama shareecaduba ayna ogoleyn maalan waxaa la mida dumarka jidhkooda ka ganacsada walciyaadu billaah wixii ku soo gala ganacsiga jidhkooda ay ka ganacsanayaan waxaa la mida maalan wadaadka wax sheeg sheega ee jinka la shaqaysta ee kitaabka furfura kuwan kitaabada fura ee qardhaasaha dhiga wixii sidaa ku soo gala isagana baabkaasaa la marinaya xoolaha nin le la garan waaye xoolaad dhacday maalan ama yacni waxa weye dad baad ka qaadatay waad bililiqaysatay dadkiina ma taqaaneen cid ay yihiin xoolihiina gacantaaday ku jireen inaad toobad keentana waad rabtaa xoolaha xaggee la geynaya masaalixda caamkaa baa lagu bixinaya wahaakada xoolo aan maalig mucayana loo garanaynin ama qaab noocaas oo kale a ku yimid oo duruqda xaaraamta kugu soo galay masrafkooda sharciga iyo meesha loo iilayo waxa weeyaan waxaa lagu bixinayaa danaha guud ee muslimiinta een soo tilmaanay qaar ka mid a wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran masaa-ilka kale wuxuu leeyahay badanaa waxaa dhacda in dadku ay dukaamo ka qaataan alaab dukaanku wuxuu ku ogol yahay ama ku odhanayaaba afar bilood ayaad ku bixinaysaa lacagta waxaa kaloo khasab ah inaad markaa siiso laba boqol iyo toddobaatan karoon ama wax u dhigma oo aad meeshaa ku bixinaysaan ku jirin qiimihii alaabta aad ku iibs ku iibsatay haddii aada la dhaafto ama ay kula dhaafto muddadii lagu qabtayna iyadaa way caddahay oo markaa dulsaar kale ayay ku saarayaan marka labada labadaa boqol iyo toddobaatanka ama waxa u dhigma ee aan qiimahana ku jirin ee aan markaa bixinayo ayada miyay ku jirtaa nidaamka rimada ah
marba haddii ay ku jirto heshiiska aada gelayso shardi odhanaya haddaad saas yeeli weydo ama waktigaa ku keeni weydo waxbaa ku kordhaya ama waxbaa siyaadaya ama dulsaar baa imaanayaba hadduu meesha ku jiro waa ribo caqdigaasi waa caqdi riba wey adiga ama ka taxadar oo waktigaa ka hor inaad wixii bixisa isku day ama ha ka taxadarina ha kula gaadho intaaban taa laysla gaadhinba heshiiskan aada gelayseed saxiixayso ayaa waxaa ku jira shardi riba ah heshiiska hadduu shardi riba ah ku jirana culimmada badankood waxay qabaan caqdigii iyo heshiiskii oo dhan buu baabi'inayaaba maxaaba lagu gaadhiba waan iska ilaalin iyo yani waxa wey anigu hadhow waan iska jiri doonaa iyo waktigaa ila gaarhi maysa iyo maxaaba lagu gaadhiba heshiiskii horebaaba lagu leeyahay maba jiraba leanna shardigaas meesha lagu sheegay baa heshiiska iyo caqdiga burburinaya mucaamalada eber ka dhigay sidaas daraaddeed shirkaadkan yani waxa wey alaabta laga qaato waa kala duwan yihiin ma aqaana meelahan inay ka jiraan haddii shirkaddu alaabta ay kaa iibinayso alaabta markay kaa iibinaysana ay ku tidhaahdo shaygan haddaad hadda aada lacagtiisa isiinaysana waa intaa haddii wakti kadib aada ii keeni doontana waa intaasoo way ka badan tahay hadhow haddaad ii keeni weydana waxba ma siyaadayaan ee qaab kale un baynu u mucaamaloon doonaa markaasi culimmadu waxaa loo yaqaanaa bay leeyihin beycul ajal baa la yidhahdaa in badanoo culimmada ka midana way banaynayaan waxba ma siyaadayaan shardi siyaadana meesha kuma jiro alaabtan haddaad hadda i siinayso waa boqol karoon haddii aad bil kadib ii keenaysana waa boqol iyo konton karoon laa ba'sa bay leeyihin laakiin bil kadib haddaan kuu keeni waayo waxbaa ku kordhaya waa inayn meesha ku jira hadday meesha soo gasho waa riba markaas haddii mucaamaladu ay qaabkaa tahay meelo noocaas looga mucaamalado way jiraan laa ba'sa beynan culimmada in badan oo ka mida way ogolyihin beecul ajal bay ku magacaabaan haddiise laakiin ay tahay waxbaa ku kordhi doono maya waxaa kaleeto iyadana maya ah lacagta shayga lagu iibinayo lacag aan ahayn haddii inta lagaa qaado shaygii lagu deymiyo ayadana waxa weeyaan kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba dayn kasta oo ruuxa bixiyey manaafacaad usoo jiidaay waa ribo waana qaacido laysla ogolyahy culamada islamka isla ogolyahy macnaheedu waxa weeye adigii daynta bixiyey lama rabo inaad daba ka intifaacsato alaab baan ku siinayaa laakiin laba boqol iyo konton ama boqol karoon yani waxa weye iyadu oo meelay ku tirsan tahay aan la garanaynin iska sii bixi oo xaggey ku jirtaa lacagtaas soo dayn aniga faa'iide iisoo jiiday ma ah dayn aan wax ku qaatay soo maha manaafacaad aan ku helay soo maha waa ribo shardigaa dambena ribuu ka dhigaya lacagtan bilaashka lagu sii qaadanaya meel iyadu aan ku xisaabsanayna iyaduna ribay ka dhigaysaa saas daraaddeed mucaamaladaasi waa mucaamalo khaldan wey wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekh maxamed maadaama aada caddaysay khatarta ay ribadu leedahay adduun iyo aakhiraba wadankan ama wadamadan aanu joogno waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacaduhu waxay u baahan yihiin adeyn u qaadato haddaba ka daruura ahaan maadaama waxbarashadiina loo baahan yahay ka daruura ahaan ma noqonaysaa inaanu waxbarashada adeyn u qaadano oo ku baranno mise ma aha
daruuradu waxay u baahan tahay faham bay u baahan tahay mucaamalada markaad ka hadlayso waxay u baahan tahay inaad fahamsan tahay waddamadan waxbarashadooda dhammaanteed ma ribay ku xidhan tahay mise qaar ribo la-aan la dhigan karaa jira ruuxa haba rafaade waa masale u baahan yani waxa weye inuu ruuxu fiqigeeda uu yani waxaweye uu leeyahay oo uu fahamsan yahay haddana mar labaad waxbarashadu maheer daruuray gaadhsiisan tahay mise daruuro ma gaadhsiisna waa masale mar labaad in laga fiiriya u baahan sidaas daraaddeed waxaan jeclaan lahaa masaa-isha noocan oo kale ah culimada waaqiciina ka warhaysa ee aydaan u hoosgelin karin aniga waxaa laga yaabaa inaad wax badan ii hoosgelisaan culimada inaad weydiisaan oy ka jawaabaan baan jeclaan lahaa laakiin ilaa heerkeebaa waxaan gaadhsiisan yahay maadaama aana garanaynin ma dhihi karo daruuro weeyaanoo waa bannaanta ma banaanana ma dhihi karayo oo ma garanayo heer daruura ma gaadhsiisan tahay culimada idinla joogtaan uga tegaya wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran saa-iilkan kale wuxuu leeyahay sheekh badanaa waxaa dhacdaa in aan la soo hadalno walaalaha xowlaadaha mas-uulka u ah isla markaana aanu ka codsanno inay naga sii diraan lacag iyona ay naga aqbalaan annagoo aan lacagtii weli keenin nidaamkaasu isagu ma riba
qolyaha xawaaladaha ka shaqeeya ama qolada milkiilayaasha ee iskale shirkadaha ha noqdeen ama wakiilada iyo qolyaha shaqaalaha ha noqdeen runtii in badanoo iyaga ka mid a waxbaa si ka ah in badan baa lagu baraarujiyey mucaama mucaamalaadka qaarkood ooy dadweynaha kula mucaamaloonayaan waa khaldan tahay sharci ahaan waa khaldan tahay laakiin haddana waa ku madax adeegeen waxaan xusuusnahay wakti ka hor intii ay jirtay shirkaddii albarakaat oo shaqaynaysay ayaa waxaa la bixiyey culimo dhowr ah oo xawaaladuhu intay lacago isku dardareen ay masaa'il dhowr ah u dirsadeen oo yidhaahdeen ha naloo soo baadho culimmadii masaa-ishii way ka howlgaleen way soo baadheen jawaabihii bayna u keeneen masaa-isha culimada loo diray waxaa ka mid ahay ay jawaabta ka soo bixiyeen iga sii dir ma bannaan tahay jawaabtay shirkadaha u keeneen iyo milkiilayaashooda waxay ahayd iga sii dir waa ribo iga sii dir waa ribo joojiya ilaa iyo haddana wax shirkad ah oo iga sii dir joojisay ma jirto intaan ogsoonahay malaha wadaadada waa uun la lug goynahayay baan u malaynaya iga sii dir waa khaldan tahay waxayna ku khaldan tahay haddaan ka hadlaynay daynta in ay manaafacaad kuu soo jiido ood ganacsi ka dhigato oo ay wax kaa soo galaan waxay ku fadhidaa qaacidadii ahayd kullu qardin jara manfacatan fa huwa riba n hadda sheegayna shirkaddu markay ruuxa ka sii dirto maalan boqol dollar ixsaan iyo samafal ma ah boqolka dollar ee ruuxa ay ka sii dirtay horta waa baab ganacsi baab ganacsi iyo daynna isma galaan dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay la yaabaan oo yidhaahdaan oo seebay dayn ku tahay boqolka doollaree lagaa sii diray ee shirkaddu kaa sii dirtay waa dayn ay adiga kugu leedahay w marka la yidhahdo masalada hala takiifiyo oo keyfiyadeeda fiqiga hala tilma hala suureeyo suuradu waxa weeyaan shirkaddii waxay ku sii daymisay boqol dollar oy kaa sii dirtay boqolka dollar aday dayn kugu tahay marka adaa lagugu leeyay hadhow marka waxaa loo baahnaa sida ay qawaacidda shareecadu leedahay boqolkii dollaray ku daymisay iyaga laftoodii oon waxba wadanin inaad u soo celiso laakiin ma dhacaysaa maya waxaad soo celinaysaa boqolkii dollar oo wadata khidmaddii wadata ayagu khidmad ha ku magacaabeen cumuulaha ku magacaabeen waxay dooni ha u bixiyeen laakiin arinta meesha taallaayo waxa weeye dayn lagu sii siiyey markaad celinaysayna iyadoo intii ka siyaadsan aada celisay waxayna ku fadhidaa kullu qardin jara manfacatan fa huwa riba dayn kasta oo ruuxa manaafacaad usoo jiida shirkadda manaafacaad usoo jiida waa ribo qaacidada waa qaacido xadiis ahaan baa loo sheegaa laakiin waxa wey waa qaacido fiqiya oo laisla ogolyahay oo culimadu isla ogolyahay sidaas daraaddeed haddii ay dadka u samafalayaan oo u ixsaanfalayaanna lacagta ha ka sii direen oo ha sii daymiyeen kadibna boqolkii dollarnu ha ka qaateen haddii kalena dadku kaashkooda ha keensadeene sii dirada ha ka daayeen ruuxu dadku kaashkooda ha keensadeen kaashka ha lagu mucaamaloodo laakiin iga sii dir waa mas'alo khaldan culimmadu markay baadhis ku sameeyeenna waa sheegeen lajna daa'ima oo culimmada sacuudiga yani waxa wey culimmadooda waaweynana ayadana way ku qoran tahay fataawidooda in aysan banaanayn oo mucaamaladaasi ay tahay mucaamalo ribowi ah ninkii u baahanna ha uu laabto wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekh sidaad sheegtay waxaa jira masaajido badan oo dhulkan ku yaala oo ribo lagu dhisay marka ma ma bannaan tahay in lagu tukado haddiise aan helayo masaajid kaloo aan ribo ahayn oo meel kiro ah laakiin aada u fog miyaan ku khasbanahay inaan aado kaa fog mise ka ribada ah ayaan iskaga tukan karaa maadaama anigu aanan dhisin
laba mid wey haddii aada wadaadada le masaajidda ribo waa lagu dhisi karaa aada ra'yigooda la socotana dee iyagiin baabood ka mid tahay iskaga tuko haddiise ay baashu ay arrintu kula khaldan tahay oo kula muuqato inaysan bannaanayn in masaajid ribo lagu dhiso markaasi masaajid xaaraan ka soo jeeda laguma tukanayo masaajid ribo ku dhisanoo cuquudi ribowiya lagu saleeyey masaajid ahaan ugu tukan maysid mar haddaad u aragtaba inuu xaaraam ka soo jeedo diin ahaan haddaad ugu qanacsantah haddaad diin ahaanta kale ku qanacsantao wadaadadii sidaa yiri ra'yigooda ku qanciyeyna hadde wa ku kaa saas macnaa maxaa yeelay asal ahaan meelaha lagu cibaadaystay ilaahay lagu caabudo subxaana wa tacaala ma banaana in xaaraam lagu dhiso meelaha ilahay lagu caabudo hal arrin bay culimmadu ka doodayaan weliba culimadii horaa ka dooday kuwana waa ka doodsan yihin arrintay ka doodsan yihin waxa weeye xoolo dulsaar ku yimid maalan ama xoolahan hadda lahayn waxaa lagu bixinayaa masaalixda iyo danaha muslimiinta lagu bixinaya danaha guud ee lagu bixinayo masaajid iyo meelaha cibaadadu ka mid ma yihiin mise ka mid maaha maalan xoolihii dulsaarka ku yimid oo xoolahaaga soo fulo bangigu soo saaray waxaynu nidhi ha lagu bixiyo danaha guud ee muslimiinta masaajid yani ha lagu dhiso maalan isbitaalada wadooyinka waa kan hadda ka soo hadalay wa ka mid ma noqon kartaa danaha guud ee lagu dhis lagu sameynaya ama lagu bixinayo masaajidu ka mid iyo meelaha cibaadadu ka mid ma tahay mas'aladaasi culimmadu ka doodaan laba ra'yi bayna ka qabaan qaarkood waxay leeyihiin maadaama ay xoolahan yihiin xoolihii loogu talagalay masaalixda iyo danaha guud loogu talagalay maadaama ay yihiin waxay leeyihiin markaasi masaajidu danihii guud bay ka mid yihiin masaalixdii caamkay ka mid yihiin waa lagu dhisi karaya xoolahana ilaahay baa asal ahaan iska leh allana subxaana watacaala masaariifta caamkaha lagu bixiyey shareecadiisu tidhi masaarixdii caamkahaydna waxaa ka mid a masaajida qaarkood saasay odhanayaanoo waa ra'yi xataa culimmadii shaaficiyada iyo xanaabiladii qaarkood hore ay qabeen waay qaarna waxay leeyihiin maya fii kulli alaxwaal marnaba laguma bixin karayo marnaba laguma dhisi karayo xataa xoolahaas masaalixda caamka loogu talagalay asalkooduna xaaraamta ka soo jeeda masaajid laguma dhisi karay qabaan waana ra'yi ay culimo badani ku tageen marka sidaas daraaddeed masaajidda iyo ribada in la kala fogeeyaa loo baahanya jidkaasna in muslimiinta loo furo ma aha waa jid khaldan wa masaajid ama mawlac ama musalle haba iska yaraada haba kaa fogaadee meeshaa salaadaada la-aad waa haddii aad ku qanacsan tahay inaysan saxsanayn waana sida sawaabkaa inaysan saxsanayn masaajid in ribo loo qaado oo ribo lagu dhiso wabilahi towfiiq
jasaaka allahu khayran walaalkan wuxuu leeyahay akhii waxaan ahay nin wada ama ka shaqeeya ama ku shaqeeya baan idhaahdo taxi waxaan u wadaa walaal muslina oo weliba bagastaani ah waxaana ogahay inuu taxi edayn kusoo qaatay sidoo kale waxaa jira dadka norwijiga iyagoo aan muslimiin tahayn iyaguna tagaasida waxay kusoo qaataan deyn marka ninka muslimka ee deynka kusoo qaatay ribada isagoo og baan u shaqeeyaa mise kan gaalkaa ee isagu isna ribada kusoo qaatay
waxaan u malaynayaa in aada jawaabta aada rabtaan inay inay noqoto gaal iyo muslim ribo waa isku mid wa ficlan ribadu maadaama ay xaaraam tahay gaalkana waa ka xaaraam muslimkana waa ka xaaraam laakiin mid baa u baahan inaan ogaano midda u baahan inaan ogaano waxa weeyaan oo masale fiqi oo daqiiqa ah gaalada wixii sharciga iyagu ay dhigteen uu u banaynayo annaga markaa waxaan mucaamalada aan la gelaynana ay shareecadeenu banaynayso wax dhibaata a kuma jirta bay culimmadu leeyihin ahar baana la wariyaa cumar ibnu khataab radi allahu canhu wakhtigiisii ayaa waxaa jiray niman shaqaale ah oo intuu diro khaliifku uu diro bay waxay ka soo ururin jireen gaalada ayay jizyada ka soo ururin jireen raggii la diray qaar ka mid a gaaladii markay war jizyadii keena ku yidhaahdeen xoolihii laga qaadi jiray ayaa gaaladii qaar ka mid a xoolo kale intay waayeen bay khamro bixiyeen ninkii shaqaalaha ay dowladdu dirsatay khamradii buu soo qaaday khamradii buu suuq geeyey waa soo iibiyey lacagtii ka soo baxday buu cumar u keenay wuuna sheegay wuxuu yihi cumarow qoladaasi wax waayo khamray i siiyeen khamradiina waan soo iibiyo lacagteedii waatan buu ku yidhi cumar radi allahu canhu markaasaa wuxuu yidhi wulluuhum baycahaa wakhuduu ahmaanahaa buui wuxuu yidhi lacagt yani iyaga ha iibiyeen khamrada lacagta ka soo baxday idinku ka soo qaata macnaha maxaa laga wadaa adiga ha noqonin kii khamrada iibiyey gaalku isagu khamrada ha gado ayib khamradii kaash baa uga soo baxay kaashka khamrada uga soo baxay waad kula mucaamuloon karta laakiin hadduu muslim ahaan lahaa khamradiisana lagama qaadeen khamrada wixii ka soo baxayna lagama qaadeen leanna sharcigiisa oo sharciga islaamka ah baa diidan kanse waxaa loo ictibaarinayaa nidaamkiisa iyo sharcigiisu inuu u ogol yahay mucaamalada aniga isagana dhex maraysana inayna shareecadu diidanayn maalan yani waxa weeye bangi baa guri leh guriga bangiga uu iibsaday warribuu ka soo jeedaa laakiin waan ogsoonahay waa guri waana gaalo guriga aniga waa ka gadan karaa baabuurka waa ka gadan karaa shirkadda khamrada maalan waxa baabuur hadday iibinaysa waa ka iibsan karaa leanna mucaamalada aniga iyaga naga dhex maraya waa shay shareecada ogosha waa shay macnaha waxa wey aan khamrana ahayn ribana ahayn wa waa markii gaalada la yidhaahdo wey amaa muslimka marka la yidhaahdo sharcigiisa marka la fiiriyo iyo shareecadiisa marka la fiiriyo aslan wa faslan asaga marnaba ribo wax uu ku soo galay iyo xaaraam wax kusoo galay toona lagulama mucaamalon karay mas'ale halkaas ku fadhidaa jirto oo fiqi daqiiqa ah sheikhulislaam ibnu teymiya caleyh raxmat ullahina majmuuc lfataawabu si fiican ukaga hadlay aan u malaynaya inuu ahaa yani meelaha uu kitaabulbeyc kaga hadlayo mas'alada lafteedaa la weydiiyey marka wuxuu leeyahay waxaa jira waxyaalo gaalada lagula mucaamaloon karayo laakiin muslimka aan lagula mucaamaloon karan muslimka aan lagula lanna gaalka nidaamkiisa iyo sharcigiisa mar kalbe cuquudooda inta badan waa la saxiixiya cuquudda gaalada markii ay macnaha soo islaamaan oo kale shareecada waxay ka soo qaadaa wax jira markay iyaga dhexdooda ku mucaamaloonayaan oo kaleeto inay iyagu say ictiqaadsan yihiin u saxsan tahay baa laga soo qaada maalan hadday soo islaamaan laba isqabtay oo gaalnimo isku qabtay hadday soo islaamaan ma waxaan dhahaynaa haddaan isu kin guurinayna ya horey bay isu qabeen oo way wada joogeen ama kiniisad baa isu guurisay ama dhaqanay lahaayeen bay isku guursadeen waa isqabaan oo caruur bay kala dhaleen way soo islaameen ma waxaan dhahaynaa haddaan meher idin cusboonaysiinayna maya meherkoodii horey isku qabeen iyo waxay isku haysteen baa loo loo tasxiixinaya caqdigoodii horaa loo tasxiixinaya sidaasaa lagu daynaya cuquudda gaalada marka marka lala mucaamaloonayo shareecada iyo diinta islaamka cuquuddooda waa la saxaa laakiin muslimka marnaba caqdi khaldan loo sixi maayo caqdi khaldan loo sixi maayo maaqan inaad fahanteen laakiin masaladu waxa weeyaan xawla hada tudadin waay wabilahi towfiiq
jazaaka allahu khayran sheekh maxamed su-aashan saa-iilku wuxuu leeyahay dad eheladeyda ah ayaa waxay ii soo dirtaan alaab oo aan u iibiyaa alaabta markay ii soo dirayaan axsaan inaan u galo ayay igu soo diraan laakiin waxbaan saartaa aanay warka hayn intoodiina waan siiyaa umana sheegin inaan wax saartay ee waxay u haystaan inaan axsaan aan ugu iibiyey marka hawshaas ka war
bismi llah mucaamaladaasi waa mucaamalo runtii aada u badan waay mucaamaladaas aada bay u badan tahay suuqyaday ku badan tahay khaasatan soomaalida hadda aada bay ugu badan tahay mucaamalada noocaas oo kale ah ibnu qudaama fii kitaabihi almuqni wuxuu ku keenay ahar cabdullaahi bni cabaas radi allahu canhu laga warinayo oo masalada ka hadlaya aharkana macnihiisu waxa weeyaan haddii lagu yidhaahdo shaygaas iisoo iibi oo qiimaha iisoo sii qiimihii qiimo ka badanna aada ku hesho wixii aada ku heshay waxaa iskale ruuxii shayga lahaa qiimihii iyo wixii siyaadee fuulayba waxaa iskale ruuxii shayga lahaa limaada lianna adiga wakiil baa tahy wakiilkuna waa amiin yaduhu yadu amaana gacantiisu waa gacan ammaano yadu damaana ma ah mar hadduu amiin yahay amiinnimadu waxay keenaysaa shaygani qiimaha ugu sarreeya ee uu geli karo inaad ruuxa ugu soo iibiso wa ilaa waad khayaantayba haddaan ku idhahdo warniyow shaygaa iisoo iibi intaa iisoo sii intii aada iisoo sii ku idhina ka badan aada ku hesho diin ahaan waxaabad ku qasban tahay inaad iisoo siiso intii aada ku heshay wakiilnimadaana qasbaysa ammaanadaa keenaysa wa ilaa waad ikhayaantay boqol iisoo sii baan ku idhi markaasaad boqol iyo konton ku heshay boqol iyo konton ba maada soo siinina boqolkii un baad iisoo siisay waad ikhayaantay laanna qiimo uu shaygaygii joogay ama badeecadaydu joogtay baad yaaden iisoo siinin diintu marka waxayba kugu qasbaysaaba shaygan laguu dhiibtay eed wakiilka ka tahay ee soo iibi lagu yidhi qiimaha ugu sarreeye uu geli karo inaad usoo siiso ruuxii ku dirsaday isagaa iskale marka waxaad ku soo iibiso o dhan isagaa iskale adiga waxba kuma lihi adiga waxaad leedahay laba mid in aad tahay muxsin samafalo ah oo ilaahay ajir ka sugaya walaalkiina caawinaya waxba ma qaadan kartid markaa in aad tahay ruux shaqaysanayo oo ujuuro raba markaad shaygii soo iibisa waxaad tidhahdaa war shaygii boqol soo si aad tidhi boqol iyo konton buu gooye hadaniyo maxaad ii garanaysaa bal wuxuun ii garo hadda waan soo shaqeeya wuxuun bal ii garo waayaha kontonka qaado marka waa ku bannaanta isagii waa inaad ku celiso hadduu ku yidhaahdo waa dhici kartaa dadka qaar lix jeclo badan baa jira hadduu ku yidhaahdo war boqol iyo kontonka way igu soo wareeji wabilahi tawfiiqna iska tag war ma yaale leanna markaagii horeba maadan ahayn ajiir maadan ahayna waxaad wakiil baad ahay farqi baa udhexeeya ajiirka iyo wakiilka ajiirka waxa weeyaan waa ruux la dirsaday shaqo loo dhiibtay waxna loo sheegoo la yidhi waxaasaad leedahay shaqadii hadduu qabto wixiisii waa in la siiyo waa qasab marna wakiil baa tahayoo wakiilaan waxba qaadanaynin baa tahayoo waxaa ii qabo samafalaa tahay waad samafalaysaa ixsaan baad samaynaysaa markaasi waxa weye wixii laguu garta mooyaane wax kala melihi wixii raalli lagaaga noqdaad leedahay hal xaalaa soo hadhay markaas oo iyadana u baahan inaan baraarujin xaaladdaas waxa weeye inuu ku yidhaahdo shaygaa soo iibi boqolna iisoo sii wixii ka siyaadsanna adaa iskale marka maxaan odhanaynaa marka waxaan odhanaynaa wixii kaaga siiyaada adaa iskale leanna idankiisiibaad musbaqan ba haysataaba haddaad boqol iyo konton ku hesho kontonka adaa iskale laba boqol haddaad ku hesho boqolka kale adaa iskale leanna horey buu kuugu fasaxay si sariixa marka waa inaad uga hesho inuu ku yidhaahdo intaa iisoo si wixii ka siyaadana adaa iskale intaa haddaad ka hesho ku dhig qodobkaa isaga marka waa ku banaananaysa haddaadan intaa ka haynin waa inaad isagii ku celiso oo tidhahdo warniyo maxaad ii ogoshahay hadduu waxba kuu ogolaan waayana wixiisii wada sii wabilahi towfiiq